Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen boqol labaatan iyo shan arday oo bartay maadooyinka caafimaadka Carabiga iyo Ingiriiska islamarkaana ka aflaxay Maxadka Imaamu Shaafici waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka Maxadka Imaamu Shaafici bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale mawliid maxamed aadan maamulaha maxadka imaamu shaafici ayaa ardayda kula dardaarmay in ay sii wataan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ardada qalin bedelanaysa way lama odhanin way qalin jebiyeen lama odhanin waxaa waa erey halku dhegahoo cusub way qalin bedelasheen macnaha halkaas wuxuu tusinayaa ardada qalin bedelatay marka la dhaho in ay weli safarkii ay ku jiraan oo hadda albaabkii ugu horreeyey ee waxbarashada ay lugta saareen marka way bedesheen marxalad bay ka bedesheen marxalooyin badan baa usii dhiman marka ardada waxaan kula dardaarmayaa inay waxbarashada ay sii wataan ilaa heerka ugu dambeeya inay waxbarashadooda waxbarashadu ma dhammaato heer u dambeeya oo qofku uu ka gaari karana ma jiro laakiin waxaa laga wadaa inayna joojinin waxbarashadu waa min almahdi ila laxdi waa marka inay sii wataan jaamacaddii darajadii koowaad darajadii labaad darajadii saddexaad inay sii wataan waxbarashadoodii qaar ka mid ah xubnihii ka soo qeyb galay munaasabadda ayaa u hambaliyeeyey ardayda iyagoo kula dardaarmay ardayda in ay waxbarashada halkaa ka sii wadaan
ardayda qalinjebinayso waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dadaal dheer aada ugu jirteen geedigiina waxbarasho ee dhanka macadka ayaa maanta soo dhammaaday waxaa laydinka rabo waxaa waaye marka ardayda macalimiintiina juhdiga idinku soo bixiyeen inaad ka soo dhalaashaan waktiga maanta saa u faraxsan tihiinna aada yacni sii tiigsataan waxbarashada aada sii wadaan ilaa heer jaamacadeed marka waxa kaliya ku faani karo waa ardaydaas iyo jiilkaas soo korahaya oo maanta quruxdooda iyo wanaagooda iyo macnawiyaadkooda ay wax fara badan soo kordhinayso waxaan leenahay ardaydaas soo dhowaada hambalyo hambalyo ayaan idin leenahay marka insha allah aniga waxaan macnaha waxyar jeedinayaa ardadan maanta meesha ka baxaysa ee ka takharujtay in macnaha ay ahaan macnaha ay noqdaan kuwa macnaha ummadooda anfaca kuwa macnaha macnaha lagu daydo ardada kale ay ku daydaan